wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu caleyhi wacala aalihi wasaxbihi wasalim wabacdu anigoo ku hadlaya magaca culimmada xerada ifo iyo dhagaxley iyo xagardheer iyo dhadhaab dhammaan waxaan ugu baaqayaa ree gaarisa iyo agagaarkeeda war walaalayaalow nabad baa naas la nuugale rag gogoshiisu waa nabad nabad haddii la waayo wax walba waa la waaye nolol waa la waaye caafimaad baa la waaye nabaddu waa nolosha ibni aadamka midda koobaad dadka qabiilka tilmaamaya oo qabiilka dadka ku layn ama ku argoosan oo nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi daacuuha fa innaha mumtina waa bakti iskaga war qabiil qabyaalad waa bakti ruux muslim ah ruux muslim oo kale in loo dilo oon dembi ahayn sharica islaamka ma qabto walaa taziru waasiratu wasra ukhra ta labaad nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ruux addu- adduunyadanoo la halaago oo waxba laga reebin ayaa ilaahay oga fudud qatlu muslimin biqayri xaq dhammaan haddii aan nahay culimmada xerada ifo iyo nawaaxigeeda ama dhadhaaba waxaan baaq u jeedinaynaa dadka walaalaha ee dhiiggoodii isbannaystay ee abriyada ee masaakiinta laynahaya ee arrintaas si deg degaha looga hortago wixii dhacay waa dhacay magaalada gaaris waa magaalada nabays ee nabadda ka dhigtay magaalooyin badan oo geeska afrika sida jigjigo oo kale oo og tihiin in maaragtay soddon sano laysku cayrsanayay odayaasha reer gaaris baa intay u istaageen iyo siyaasiyiinta reer gaaris iyo reer waqooyi bari yaa maaragtay ay dagaalkii ka socday kii labada wiil isdilahayay yay nabad ka dhigoon maaragtay gamcahaas ku saareen ayagaaba lasoo tamadanhayo lalahaa maasha allah lalahaa idinkiiba marka maanta haddaad is aqoonsan weydeen oo caawa waxaa weeye carruurta yarka iska qorqorucisaan wallaahi waa nasiib darro wey gaarisow ee dhibaato waxay tahay insha allah waad ka wareysaan meelaha ay ka dhacaysana in badan waad aragteen ee in muddo badan iyo weligii intaad dhigteen nabadgelyaad haydeen mar kale nabadiinna gacanta ku soo celiya intii dhibatay ee xaqdarrada lagu dilay allaha u naxariisto gacan ku dhiiglayaashii wax dilayna insha allahu gacan kale allaha geliyada gacan dowladeed kuwa laga dhintayna ilaahay sabir iyo iimaan annagaa ka midkana sabir allaha siiyo ee waxaan leeyahay mas-uuliyiin baa laga doortaa gaaris ee dowladda dhexe iyo dowladda hooseba ka buuxo guriga baarlamaanka gaaris waa lagu murmaa kansara way ku murmaan wasiiraan leedahay amniga waa inaga seediya waa inaga inta waa soomaali waa reegaaris bay leeyihiin dhammaantiin gacmaha qabsada colaadana soo afjara looma adkaysan karo ruux dambe oo bilaa macno ku dhinta looma adkaysan kare waxaan leeyahay soo afjara oo mar dambe ayaysan meeshaa dhibaato ka dhicin dadka hadda kooyey ee xabadda la kooyey annaga ha nagu usqaateen soddon sanaan halkan ku joognaa gaarsa waa gaari la-aan dibna waa noqon lahaa maalin walbaan khidmad waa sii socot marka ilaahayna ha ka baqeen waxa weeye iyagana ilahay qulubtooda ha isu soo jeediyo annaguna wou ducaynaynaa waxa weeye arrinka in la qaboojiyo weeye waxaan marka baaq u daraynaa oo annagoo ku hadlayno culimmada xeryaha qaxootiga afkooda dhammaantooda ku hadlayno dadka islaamka isleenhayo ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wattaquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa hadday gacnaha fitan imaato kulli ummadii way cadami idaa nasalat ulbaaya umu saalix qaarix waa ilaahay ha laga baqo dhibka ha la joojiyo waxaad dilaysaa waa walaalka hooyadee baad oqontaynaysaa walaashaa oqontaynaysaa abbaad oqontaynaysaa waxaan baaq walaalaha u diraynaa reer gaaris dhammaan muslimiinta meelay joogaan ee reer kenya khaasatan dadka ay arrintaa taabanaysay mas-uuliyiinteena soo doortay hadduu yahay kan ugu sare iyo kan ugu hooseeyo in ay ka keenaan halkaas xal ilaahayna ay u tala saartaan walaalaha muslimiinta ah ee arrintaas ay ka kala dhexdhacday ama ninna ay ku dhacday ninna laga yaabo inay gacantii ka timid cid kaloo hadda loo tiirinhayo ma jiro waa inteen un dadkeennii meesha joogay unbaa laga yaabaa qaybna inay si wax ugu dhaceen qaybna ay wax geysan tuunkeenna siduu u badan yahay waxaan ka codsanaynaa inta wax ku dhacday inay isdejido ciddii wax geysatay hadday is ogsoon tahay inay jid baxdo haa waa wax laga xumaado waa wax nasiib darro ah waa wax een, aad iyo aad looga xumaado warkaas shalay dhiillada aan maqlay xalay maana seexno ilaahay baa igu og waxaan leehay ogaasyadu waxgaradku madaxdu een, bulshadu aqligiinnu ha shaqeeyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dad wada dhasho walaalaa tihin waxba inaguma kala maqno ehel baa tihin dhulka inaga dhexeeya dhalashada inaga dhexaysa diinta inaga dhexaysa ee, tagga inaga dhexeeya waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ee wada dhashay ean dhalyo kala geynin ee dhulka ilaahay ballaadhiyey ilaahay subxaana wa tacaala uu leekaysiiyey ee uu ku beeray qofna intuu ilaa hadda uu ka kaco meesha meel kale ma aadayo ilaahay baa meeshan ku wada beeray marka waxaan ugu baaqayaa ummadda islaamka ah ee dhalyo ayna kala geynin inay maxay nabadda ay wax ku soo dabaalan dadka islaamka ah horta ittaqullaa ilaahay ha ka cabsadeen ha isdaayeen laynta ha iska daayeen dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho الرحمن الرحيم magacaygu waa khadar mukhtaar cabdi anigoo jooga xerada ifo ee dhadhaab waxaan maanta halkan u soo istaagay oon rabaa baaq dheer inaan u diro dhibaatada shalay nagaga soo yeedhay magaalada gaaris duleedkeeda ee ilaa xalay iyo maanta la isla dhex wado qayladeeda runtii taasoo murugo ba'an leh aadna dhagahanagu waxay maqlayaan noo dhibaysa waxaan ugu baaqayaa walaalaha soomaaliyeed wax dhibaataa ma dhex taalla dhexdooda dagaalka inay joojiyaan nabaddana lagu soo daba